aan ku guulaysano inaan harci sharcigay baahida badan loo qabay ee kala hagi lahaa ama tilmaanta ka bixin lahaa wixii siyaasadda biyaha ee sharciga u dhexeeya dowladda iyo ganacsatada iyo qaabkii lagu wada shaqeyn lahaa intaba ay ku qoran yihiin nasiib wanaag waa ku guulaysanay waxaan u gudbinay baarlamaanka wuxuuna horyaalaa maanta baarlamaanka haddii alla ka dhigo baarlamaanka cusub ee soo noqon doona ee iman doona haddii alla ka dhiga ayaa hawsha sharciyada ugu horeysa ugu horeeya ee maaragtay laga shaqeyn doono ayuu gelayaa sharciga biyaha waxaan kulan la sameynay ama aan wadahadal la sameynay shirkadaha ama kambaniyada biyaha iyo tamarta ama korontada waxyaaba aan kala hadalnay way ku jirtay arrimaha dadka danyarta ah waan kala hadalnay waxaan la socnaa in ay qiimo dhimis sameeyeen annaga oo ka codsannay in ay qiimo dhimis ku sameeyaan guud ahaan korontada iyo biyahaba codsi dhowr jeera way naga ballan qaadeena ay jiray annagana aan ka codsannay qiimo dhimis korontada in lagu sameeyaan jeclahay waxyaabihii kale oon kala hadalnay waxaa ka mid ahaa dadka danyarta ah sida dadka barakacayaasha oo kale in maaragtay laga caawiyo ama loo fududeeyo waxay ii sheegeen inay ballan qaadeen oo ay horena u tacaawini jireen ama wax u tari jireen hadda wixii ka dambeeyana ay wax u tari doonaan waxaa ka mid ah in masaajidada iyo meelaha qur-aanka lagu akhrista ama malcaamadaha loo yaqaano iyaga ruuxooda waa kala hadalay biyoxireenadii ayaa burburay oo waxay u baahan yihiin waxaa buuxiyey ciidaa buuxisay waxay u baahan yihiin in maaragtay la cusboonaysiiyo ama dayactir lagu sameeyo oo biyahaasi waxay faa'iido ay noo ahaan karaan xilliga abaaraha biyaha hadda naga baabi'inayo dalagii iyo tuulooyinkii naga baabi'inayo waxay faa'iido noo noqon karaan xilliyada abaaraha haddii aa laga shaqeeyo marka waxaan rajaynayaa insha allah in maaragtay maskaxda lagu hayo oo wax laga qaban doono waxyaabaha aan maskaxda ku hayno oo noo rekoor garaysan ayay ka mid yihiin waxyaabahaas